kadib weeraro isdabajoog ah oo kasoo cusboonaaday xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa keenay in mar kale isbeddel uu ku yimaado qorshihii saraakiisha dowladda kenya ay ku doonayeen inay dib ugu furaan xuduudda kenya ay la wadaagto gobolada soomaaliya bilow kerow waa siyaasi xildhibaan horay ah islamarkaasina ah dhaqaalayahan kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya waxa aan weydiiyey hakadka qorshihii kenya ee debufurista xuduudda kenya iyo soomaaliya ku yimid warunen waa ku tala jirtay dowladda kenya in xuduudka la furo waxyaaba ay ballanqaad ku samaysay bay ahayd dowladdan intaanan maaragtay xilka qaadin laakiin haddana waxaad moodaa in cabsi ay fara badan ay jirto oo ay bilahan soo dhaafnay dhacdooyin fara badan baa oo ka dhacay gobolka waqooyi bari laama ilaa mandera ilaa wajeer garissa oo askar fara badan ay ku dhinteen soddonka berihan soo dhaafnay waxay leeyihiin ilaa iyo soddon ka badan oo ciidamada nabad sugida in ay halkaa ku dhinteen oo lagu dilay qarxooyin ama miinooyin waddooyinka loo dhigay iyo iyo maaragtay waxyaaba lamidka ah marka waxaa markaa ka cabsi qabaan in xuduudka haddii la furo dhibaatooyinka intaas inay kasii badnaan doonaan oo maaragtay nabaddu ay sii xumaan doonto taasay ka cabsi qabaan darteed baa ay wasiirku arrimaha nabad sugidda uu yiri kenya in aan dib u dhignay furitaankaas saraakiisha dhinaca amniga oo dhammaystiran ayaa muddooyinkanba kusii qulqulaya xuduudda kenya iyo soomaaliya magaalooyin ay ka mid yihiin deegaanka diif wasiirka difaaca ee kenya aadan barre ducaale wuxuu ugu hanjabay al-shabaab inay ku baacsan doonaan xuduudda kenya iyo soomaaliya I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces. We will use our air force.
Waxaan la hadlayaa hoggaanka Al-Shabaab. Meel kastoo aad joogtaan, diyaargarooba. Waxaan isticmaali doonnaa ciidamadeenna lugta ah, ciidamadeenna cirka, kuwa neefigeenna iyo ciidamadeenna gaarka ah si ay idin ugaarsadaan.
We will use our navy. We will use our special forces to hunt you down. We will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia.
saamaynta dhinaca amniga ee weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee kenya waxaa ka daran dadka qaarkood sida ay dhahaan midda dhaqaalaha waa kan mar kale mudane bilow kerow waa saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran wey maadaan mithaalan kuu soo qaado gobolka mandera ilaa wajeer iyo gaarisa xuduudku saaran wax kasta oo lagu gada soomaaliya bidaacada taalo ama raashin ha noqoto ama waxyaabaha kaleeto dhan waxay raqiis ku yihiin marka ay soomaaliya kasoo galaan bay aada ugu raqiisan yihiin noloshu waxay ku salaysan tahay waxyaabaha kasoo gala halkaas marka xuduudka markuu xiran yahay runtii dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha maaragtay ayaa aad iyo aad u saameynaysaa dadka degan gobolka waqooyiga bari ee kenya marka xagga midda labaad inkastoo xuduudku xiran yahay haddana waxaa dhibaatada xagga nabadgelya way sii jirtay waana jirtay runtii dhacdooyinka hadda sheegayn wax lamid a wayna jireen maaragtay dhibaatooyinka xagga nabadgelyada waa iska jirtay laakiin dhibka ugu weyn oo annaga xuduudkaas nagu haysta xagga maaragtay ganacsiga socodda socodka oo sidaada hadda ninka doonaya inuu xamar u kaca oo mandera joogo waxaa la gudboonay inuu nairobi imaado oo ticket halkaa ka qaato oo diyaarad ka raaca laakiin waxaana u sahlanan lahayd inuu mandera xuduudka ka gudbo oo baabuur qaato uu aado maaragtay xamar hadduu aadi raba falkii ugu dambeeyey isla bishan waxaa lagu dilay laba sarkaal booliis ah iyo macalinkoodii xarun saldhig booliis oo ku taala deegaanka warguduud isku soo wada duuba inkastoo ciidamada kenya ee sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada milatariga booliiska iyo surdoonkuba ay ku sugan yihiin gobolada xeebta iyo waqooyi bari kenya dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaaf haddana ma caddo saadaasha iyo goorta kenya ay ku guulaysan karto soo afjarista weerarada al-shabaab sida joogtada ah ay uga geysanayaan goboladaasi labada ah intooda badan